waa subax sabti ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha saddexaad sannadda labaatan lix iyo toban qodobada wararka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu idiin hayana waxaa ka mid ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in la adkeeyey ammaanka dalka wixii ka dambeeyey markii weerarro isxigxigay ay qaadeen kooxda shabaab kuwaas oo ay ka geysteen qaybo ka mid a dalka soomaaliya kulamo lagu xoojinayo isdhexgalka bulshada iyo hay-adaha ammaanka ayaa waxa ay iminka ka saacanayaan degmada wanlaweyn ee hoos tagta maamulka gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo uu booqasho ku joogo guddoomiyaha gobolkaasi iyo xubno la socda maamulka degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ugu baaqay dowladda dhexe in ay adeegyada bulshada ay ka hirgeliso deegaanadii dhowaan laga saaray maleeshiyaadka oo ay dhibaatada markii horeba ay ku hayeen biyo la'aan saamaysay nolosha dadka iyo dunyada ayaa waxa ay ka jirtaa magaalada beledweyne kadib markii ay aad u yaraadeen biyaha webiga shabeelle oo ay ku tiirsanaayeen dad badan oo webiga hareerihiisa degganaa
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
taasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna isagii oo fidsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in la adkeeyey ammaanka dalka wixii ka dambeeyey weeraradii maleeshiyaadka shabaab ay ku soo qaadeen qaybo ka mida dalka soomaaliya halkaasi oo ay khasaare qaraxyo ay ka mid yihiin ay ka geysteen warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya maxamed cali axmed
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareey ayaa sheegay in la adkeeyey ammaanka dalka wixii ka dambeeyey weeraradii kooxda shabaab ee ka geysatay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo iyada oo toddobaadyadii u dambeeyey ay jireen duqaymo lagu bartilmaameedsanayay saldhigyada shabaab ayaa wasiirka waxa uu sheegay in ay socon doonaan duqaymahaasi si dalka looga saaro buu yiri argagixisada wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa u soo jeediyey shacabka in ay kala doortaan nabadda iyo colaadda amniga dalkana waa la adkeeyey waad ogeydeen maalmahan soo socda isla soo dhaafay annaka iyo dowladahaanu saaxiibka nahay dhaawacyada loo geystay kooxaha argagixisada oo maalmaha soo socdana sii soconta argagixisada soomaaliya waa laga afjaraya waxaan ugu maaragtay ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed inay kala doortaan inay sidaa dhiig iyo qarax ugu dhex jiraan sidaa burbur ugu dhex jiraan iyo inay dawladda la shaqeeyaan oo nabad helaan oo nolol helaan oo sida bini'aadamka kale aynu u qaxaynaa u nool yahay u noolaan wasiirka ayaa hadalkani jeediyey kadib markii isaga iyo mas-uuliyiin kale ay shalay kormeer ku tageen garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho oo ay ka soo degtay diyaaradda jubba kadib qaraxii daalo
kulamo lagu xoojinayo isdhexgalka bulshada iyo hay-adaha ammaanka ayaa waxa ay iminka ka soconayaan degmada wallanweyn oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo uu booqasho ku joogo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali guddoomiyaha ayaa waxa uu bulshada kala shirayaa si ay wax weyn uga qabtaan arrimaha ammaanka islamarkaasna ay si toos ah ula shaqeeyaan hay-adaha amniga ku shaqada leh
bismillahi raxmaan raxiim agsalaam walaal raadiyo muqdisho codka shacabka waan salaamayaa qada wanaagsan aad wataan bulshadana waa idinka hambalyeynayaa halkan waalaweyn waxaan u joognaa waxaan soo booqanay degmada waalaweyn waxaan u imaanay inaan u boogalno habka maamulka iyo bulshada ay isugu xiran yihiin iyo hay-adaha amniga sidii loo xoojin lahaa nidaamku shaqeynta hay-adaha amniga iyo maamulka iyo shacabka guud ahaan haddana kulmadii ayaa weli noo sii socda alxamdulilahi rabbilcaalamiin si guud ahna degmada way degan tahay oo dhibaato hadda kama jiraan xaaladeedana waa guud ahaan aaday u fiican tahay
kasakow maamulka degmada wallaweyn yaad kaloo kulamo la qaadateen
wallaahi si guud ah waxaan rabnaa inaanu la kulanno oo ilaa hadda maamulkii ayaan la kulannay odayaasha deegaanka civil society-gana inaan la kulannaan rabnaa culamaadudiinka inaan la kulannaan rabnaa haddii aan la idmo danta ugu weyn oo aan ka leenahayna waxay tahay inaan iska xofooreysanaa ee, horumarka xagga maamul wanaagga ee degmadan ee, maamulkeeda iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya bulshada iyo maamulka iyo maamulka inuu yahay maamul ay bulshada ay ku qanacsan tahay iyo shaqadii loogu talagalay haysta Een, waxaan rabnaa inaan ka dhageysano hay-adaha amniga ee, booliska nabadsugyada iyo militariga iyo bulshada qaabka ay isugu xiran yihiin ay uwada shaqeeyaan inaan ayadana dhageysano iyo wadada dheer ee isku xirtaa degmada walaweyn iyo afgooye oo jidgooyooyin fara badan oo xagga isbaarooyin ah laga sheegayo bulshada ay dhibsatay sidii wax looga qaban lahaa annagii maamulkana aan uga wada shaqeyn lahayn Ah, muhiimadeena ugu weyn ee booqashada waa taas kulamkii iyo shirarkiina waa inoo sii socdaan hadda
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali waxaana uu u warramayay wariyaheenna maxamed cali axmed maamulka degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ugu baaqay dowladda dhexe inay adeegyada bulshada ay ka hirgeliso deegaanadii dhowaan laga saaray maleeshiyaadka shabaab degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanadii ugu dambeeyey ee kooxda shabaab ay dhibaatada badan ku hayeen marka loo fiiriyo gobolkaasi inkastoo deegaano kale oo aan tiro badnayn ay ku sii daba yaraanayaan warkaasi waxaa magaalada jowhar inooga soo diray abuukar bacadle maamulka degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyay qaar ka mida tuulooyin hoos yimaada degmada mahaday oo dhowaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada amisom oo isgarabsanaya ay kala wareegeen kooxda ugus ee argixisada soomaaliya gudoomiyaha degmada mahaday axmed xuseen afrax uu warramay warbaahinta qaranka ayaa sheegay tulooyinkaasi shacabka ku nool in aysan haysan adeegyadii kala duwanaa ay u baahnaayeen degmada mahaday waxaa la qabtay een, tuulooyin badan oo hoos yimaada sida eelbaraf miirtuugo ca- califool dheere hadduu ilaahay kuu diidin caadley qurac madoobe een, biyocaddo shacbigaasi waxay u baahan yihiin waa garan kartiin toddoba sano ciddii nimankaas arxanlawayaasha ay dul fadhiyeen oo hal maalin arrimo bulsho aan ka shaqayno oon caafimaad ka shaqayno hadduu ilaahay kuu diidin waxbarasho aan ka shaqayn een, een, oo xoolo le laga qaadayo een, dhibaatada meeshaas taalla waa la garan karaa gudoomiyaha ayaa baaq u jeeday dowladda federaalk soomaaliya in ay gacan ka siiso sidii dib loogu soo celin lahaa adeegyadii kala duwanaa ay shacabkaasi u baahnaayeen dowladda federaalka soomaaliya waxaan ugu baaqayaa oon ka codsanaynaa inay dadkaas deeqna la soo gaarto een, caafimaadkoodana lasoo la- caafimaadna lala soo gaaro waxbarashana waa insha allah waa loo gudbi doonaa hadduu ilaahay idmo marka arrimankaas emergency-gaana waa jiraan dowladda soomaaliya saasaan ugu baaqaya hadduu ilaahay gudoomiye afrax oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay iminka in ay biloobeen wadada isku xirta jowar iyo mahaday in ay ka qabtaan howl aada u baaxad weyn oo ay ku geed qaadayaan wadada hareeraheeda wuxuuna sheegay marka ay soo gebagabowdo howshaasi in ay biloobi doonaan dayactir isla wadadaasi lagu samayn doono maanta waxaan taagannahay suuday oo ka tirsan degmada mahaday Een, waxay caadaysteen nimankan nabaddiidka oo al-shabaab inay qaraxyo geliyaan oo maaragta ay ku bartilmaa- bartilmaameedsadaan een, een, dowladda soomaaliya shacbigana ma cafinayaan ciday cafinayaan mala Een, dhinaca bareena waddadu iyadu sidoo kale intay u xiran tahay waddada jembilow mahaday iyo califoolleere intii ku siman ayaguna waa shan iyo toban kilomitr intaasoo dhan guud ahaan waxaan go'aansanay inaan wax ka qabanno oo nafteenna iyo maalkeennaba aan u hurno shacbiga een, ku nool degmada mahadayna way go'aansadeen inay wax qabsan abukar maxamed bacadle raadio t v qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jowhar
biyola-aan saamaysay nolosha dadka iyo dunyada ayaa waxa ay ka jirtaa magaalada beledweyne kadib markii ay aad u yaraadeen biyaha webiga shabeelle oo ay inta badan ku tiirsanayeen dad xoololey ah iyo beeraley warkaasi waxaa nooga soo diray magaalada beledweyne cabdishakuur cismaan cali
biyaha webiga shabeelle oo ay isticmaalaan dadka iyo duunyada ayaa xilligan webiga laga dareemayaa isbeddel kala duwan dhadhanka biyaha iyo midabkooda oo isbeddelay iyadoona biyaha webigana ay aad u yaraadeen biyayaraanta iyo isbeddelka webiga shabeelle ayaa saameyn ku yeeshay bulshada gaar ahaan kuwa ku nool beledweyne iyagoona biyaha webiga shabeelle u isticmaali jiray cabista dhaqista dharka alaabaha iyo waxyaabo kale oo aad u badan kuwaas oo dhammaantood hadda meesha ka baxay xaafadaha beledweyn biyaha laga isticmaalo xilligan waxaa laga keenaa deegaanka ceelgaal oo qiyaastii siddeed kilomitir u jira magaalada beledweyn iyadoona dhinaca kale magaalada laga isticmaalo ceelbiyoodyo aan dabooli karin baahida biyo ee ka jirta beledweyne qof ka mida bulshada ku nool beledweyn oo aan kula kulmay xaafadaha magaalada ayaa iiga sheekeeyey saamaynta ay ku yeesheen biyiyarida webiga shabeelle kasoo dhacay go-doon lagu suubiye meel laga suubiye aan garanayna biyilaan iyo dhibaato iyo haraad ay ka jirto adinkoo arkaya oo sida uu yahay waxaan marka aan haddaan ree hiiraanahay aan sheegaynaa in dhalan la arko dhibka jira dhibaato iyo shiddo iyo cudurro badan daacuun iyo wax baa dilaaci kara waxaasna hadda in maaragtay dadka samafallada ee adduunyada ee wax nooga arkaan ayaan doonaynaa si loo ilaaliyo nadaafadda biyaha la cabayo ayaa duqa magaalada beledweyn cumar aadan deeqo waxa uu baaqay dadka iskale ceelbiyoedyada in ay bulshada siineen biyaha webiga shabeelle ay ka soo saaraan
webiga saacaddan ma socdo oo qashinka lagu shubo ama wixii wasaq ah oo dhan waa waa fadhiyaan si toos way u fadhiisanayaan marka dadka waxaan ka codsanayaa isticmaalaya webiga inay qashin ku shubaan iyo kuwa inay webiga ka jidaan biyaha ceelasha gelinayo dadkana siinayo waxaan ugu digaynaa inay ka waatoobaan arrintaas in ay ka bixiyaan matoorada webiga ciddaan ka bixi wahaysana tillaabaan ka qaadaynaa ciddii webiga qashin ku subtana ayadana tillaaba ayaan ka qaadaynaa marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha inay ilaaliyaan nadaafadda iyo waxyaalaha ummadda jirrada ay ka qaadayso biyaha webiga in la cabo maaha haddaan la cabaana calorin in layskaga daro waaye haddii kale waxaa ka fidayo cudurro iswambiyood iyo cudurro kale oo mataqaanaa bakteriya ka dhalanaysa halkaas waxaan ugu digayaa ummadda in ay iska ilaaliyaan aysan ku subin wax qashin ah webiga bahda caafimaadka ayaa ka digay in bulshada ay isticmaasho biyaha xilligan uu wado webiga shabeelle taasoo ay ku macneeyeen in laga heli karo cudurro kala duwan sababta keentay in uu biyareeyo webiga shabeelle xilligan ayaa la sheegay in ay tahay kadib markii dowladda etoobiya ay biyoxireenno ka samaysay deegaanna webiga shabeelle uu soo maro oo ku yaalla waddankeeda
tartan kubadda cagta ah oo lagu xoojinayo nabadda iyo isdhexgalka bulshada islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka puntland ayaa waxa uu ka furmay magaalada ganacsiga ah ee boosaaso warkaasi waxaa inoo haya xasan heykel
furitaanka koobkan heerka koowaad ee kubadda cagta ee gobolka bari oo maanta ka furmay garoonka kubadda cagta ee bandarqaasin ee magaalada boosaaso ayaa waxaa loogu magacdaray xoojinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada waxaana furitaanka koobkan kasoo qaybgalay duqa degmada boosaaso gudoomiyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka bari iyo dadweyne fara badan oo kasoo qaybgalay furitaanka koobkan haddaba ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka bari abshir cali yuusuf waxaana uu sheegay in dowrka wasaaradda uu yahay horumarinta kubadda cagta ee gobolka isagoona u mahad celiyey xubnihii ka qayb qaatay dayactirka garoonka ilaaha mahadiska leh maanta waxaannu joognaa isbartiibadii magaalada boosaasood saad arkaysaan maantay wasaaraddu shaqadii shaqaalaha dhallinyarada sboortiska waxay soo bandhigaysaa barnaamijkii intaan xilkan u anahayay aan mas-uul ka ahaa gobolka bari dhallinyarada kolley doorkan waa door muhiima runtii dhallinyaradu aan rabo inaan ku wacyigelinno koobka maanta ka bilaabno koobkii shareecada reer gobol timinkii magaalada boosaasood oo maantay aan ku baasi doonno maantu aa bisha saddexaad koy tobankeedii labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa yacnii shirkadda soolo oo barnaamijkan qayb libaaxa ka qaadatay garoonkaad arkaysaan quruxda badan wanaagsan saas arkaysaan quruxdiisa naga caawisa inay noo qaraacdo noo tunto noo ranjiyeyso runtii yaasiin muuse boqor oo shirkaddaa iska leh kolle wasaaraddu mar walbaba waad u mahad celinaysaa yacnii dadka noocaas oo kale ah shirkadaha saa marba u garab taagan dhallinyarada sboortiska maantay waa geemkii ugu horreeyey laba tiim bay ku dhex mari doontaa waa taliska booliska iyo amin arts oo maantay gole gruub e ah barnaamijkan ku bilaaban doono waxaan rajaynaynaa in ciyaarahu kale saanoo kale insha allahu kolley u daba socon doonaan maalinkasta waa la dheeli doonaa yacni maantayna bilaabanayaan maksaxaafadan oo mahad celinaynaa iyo dhammaan cayaartooda inta ka soo qayb gashaba idinkuna aad baad u mahadsantiin duqa degmada boosaaso injineer yaasiin imre maxamuuda oo isna si toosa ciyaarta u daafuray ayaa dhallinyarada ugu baaqay in ay ilaaliyaan anshaxa iyo nabadgelyada isagoona u mahad celiyey gudoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka bari dadaalada horumarneed ee uu wado iyo weliba dhiirigelinta dhallinyarada koobka halkan laga furayo isdhexgalka bulshada iyo koruqaadida nabadda magaalada boosaaso waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddoomiyaha sboortiska dhallinyarada iyo ciyaaraha ee degmada boosaaso gobolka bari mudane abshir oo runtii geliyey dadaal badan in koobkanu qabsoomo ka degma ahaan aad iyo aad baa usoo dhaweynaynaa waxay noo tahay farxad gaara waxay noo tahay in dhallinyaradu isdhex galaan kubadda la ciyaaro time la helo wax weyn bay u tahay degmada horena waa u ballan qaadnay inaanu la shaqayno waxaan rajaynaynaa haddana inaanu qayb ka noqonno had iyo jeerna aanu diyaar u ahaano inaanu garab taagnaano sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inay jiraan tiimkii dowladda hoose iyo taliska booliska haddana ay ciyaarayaan taliska booliska iyo amin artist taasuna ay tahay horumar la gaaray oo runtii in sportskii dib u soo laabto garoonkii oo aad aragtaan in si fiican loo garaacay waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo mudane yaasiin muuse boqor oo runtii muwaadin reer boosaaso ah oo aad iyo aad u geliya hantidiisa inuu ugu shaqeeyo dadweynaha waxaan leeyahay ha ku daydeen bulshada kalena muhiim bay tahay in lagu daydo qofka dadweynaha wax u qabanaya qofka dhallinyarada kala qayb qaadanaya ee barnaamijyadooda sidoo kale cid kasta oo markaas barnaamijaan kala qayb gelaya aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa koobakan waxaanu leeyahay kula dardaarmaya dhallinyarada inuu ku dhammaado jawi deggan si nabada si rabshad la'aana si aan buuq lahayn xamaasad lahayn waayo waa la kala badiyaa laakiin mar kasta qofku hadduu meeshan ciyaar u yimaado ama waa laga badinayaa ama uu badinayaa inaan waxaan jeclahay aan meeshaasana waxba ka dhici doono insha allahu tacala ilaa inta koobkaasu dhammaanayo maalinka koobka la qaadona haddii allah awoodale uu ogolaado inaanu sii jirno
deegaanka baxdo ee hoostaga degmada cadaado ayaa waxaa bulshada halkaasi ku dhaqan ay iminka wadaan olole ay iskaga kaashanayaan sidii ay wado u furi lahaayeen waddooyin ay xidheen bacaadka kuwaas oo ahaa waddooyin halbowlo u ah deegaankaasi warkaasi waxaa magaalada cadaado inooga soo diray maxamuud cabdi diirshe kadib markii waddooyinka uu xumaaday ay saameyn ku yeesheen nolosha bulshada reer cada kibir gaadiidkuna uu soo geli waayey magaalada ayaa waxay bilaabeen falidda waddadan oo xidhiirisa magaalooyinka cada kibir iyo baxdo oo ah afartan iyo kow kilomitir dhallinyarada deegaanka oo ku shaqaynaya si mutadawacnimo ah ayaa falaya waddada oo maraysa hadda labaatan iyo kow kilomitir iyagoo aysan jirin cid ku maalgelisay waxaana maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay codsadeen in lagu taageero intii hore aan hore u soo qabannay falilaahi alxamdu waa soo qabannay waxyaalo dhammaystirana way u baahan tahay waxaan aad u codsanaynaa iyo aad oon ka codsanaynaa ganacsatada deegaanka u maqan jaaliyadaha ku maqan dibadda maamulka galmudug iyo dowladda soomaaliya iyo dhammaan cid allaale ciddii wax nagala qaban karta
wakhtigan kulul aad u jeeddaan waxaa wakhtigan dadka taajiyey waa waddadu dadka dhibka ay geliday iyo sida markaas waxa weeye waddooyinku ay u xumaadeen waddadan marka waxa weeye saa looga sheekeeyo oo dhirirkaas le loola tabar la'yahay waddadaasaa marka waxaan rabnaa in la ka caawiyo culmaa udiin odayaal dhallinyaro gabdho intayaas waa u duubannaa maalinkii shidaal dhaco oo roobka la waayo bay hoosa nala gashaa baabuurta waa naga hakata haddaana barjirin wixii carada laga fiirin jirayoo beecsharo la orjir waa soo geli waayeen dawadii waa soo geli weyr gaadiidka dadweynuhu uu isticmaalo oo loogu talagalay in maciishaddu ay ku imaato way soo geli waayeen waxaa adkaatay marka gaadiidkii inuu deegaanka yimaado qiyaastii ugu yaraan shan doolar ayaa ku korortay kirada kiishka uu ku imaan jiray deegaankan marka dhibaatooyinka noocaasa markay yimaadeen kadib ayaa qabanqaabadan iyo abaabulkan aan samaynay waxaan rajaynaynaa inaan guul ka gaarno dumar iyo waxa aan ka maqan meeshan ma jiraan waa la iskugu yimid waxaa la isugu yimid inaan waddadan iska kaashanno waa wadnaa labaatan iyo kow kilomitir aan marsiinaynaa haddana inaan sii wadnaan jecelnahay waxaan rabnaa marka gacansiinaan u baahana cumar dhoor rasiyaad guddoomiye ku-xigeenka deegaanka cada kibir ayaa sheegay in dhismaha waddadan ay u baahan tahay qalab iyo qarash badan taas oo aysan ku filnayn bulshada deegaanka oo keliya markii ay timid waxaan ugu kallifay waddo wareegahoo dheer baxdo oo ilaa lixdan kilomitir qaba oo gaadiidku xanibaad ku qabo ciid bacaada iyo wareeg ay isku daratay waxaan ka door bidnay waddadaanoo toosan oo toos gaadiidku aad iyo aad uu ugu begi waa bilownay shaqadeeduna waa noo socotaa cisha allaahuna waa kor fadhinaa howlgalkeedana waa wadnaa laakiin haddaan kaalmo u helno waa noo hagaagi lahayd cada kibir waxay lixdan iyo toddoba kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigtaa degmada cadaadu waxaana hadda ka socda abaabul wax looga qabanayo baahiyada bulshada maxamuud cabdi diirshe warbaahinta qaranka cadaadu
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka oo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha saddexaad sannadka labaatan lix iyo toban waxaa warka inoo soo saaray maxamed cali axmed waxaana halkan idinkaga akhrinaya anigoo ah cabdulaahi kulmiye inta aan warkan mid lamid ah ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo